afariyo tobankii oktoobar sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban maalin sabti ah sagaalkii dhowr iyo labaatan daqiiqo ayaa muqdisho waxaa ka dhacay mid ka mid ah qaraxyadii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca dunida gaari nooca xamuulka qaado ayaa isku qarxiyey isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo ah isgoys mashquul badan oo dad fara badanna xilligaas ay ku socdaalayeen qaraxaasi oo weli aan ka goyn xusuusta ummadda soomaaliyeed ee dal iyo dibadba waxaa ku dhintay in ku dhow lix boqol oo ruux in ka badanna kunna waa ay ku dhaawacmeen dadkeenii saddex saddex boqol u go-een ilaahay waxaan ka barinay ilaahay una qariisto dadkeenna masiibo qaran baa inagu habsatay dadkayna xasuuqay tanoo kale qarax lama idhaa waa xasuuq intaanu soo taagnaa maan arkin tanoo kale weli weligii maan arag masiibadaa nagu dhacday waa mid nagu habsatay waxaa intaa sii dheer weli maanta oo sanad laga joogo dad badan ayaa raqdooda iyo raadkooda lala yahay oo nolol iyo geeri mid aan lagu sheegin sideed saac iga soo baxay marka kabacdi qaraxyaa dhacay lambarkiisa lama heli karo buu dhahay isbitaallada meel kasta waan ka baarna waa ka weyn ilaa maalintii ilaa hadeer maanta waa intaas waa baadigoobkiisaan ku jirna waan weyn waan la'naa waxba wax jawaaba waan ka la'naa meydkiisana waan weynay dhaawaciisa waa weyne isaga dhan waa la'naa qabra agoona ay joogaan oo aabood isagana la dilay dowladda ku shaqayn jira maxmed maxamuud sheekh sadiiq aa la dhihi jira tirada dhimashada waxaa sidaasi u badiyey isgoyska soobe oo halka qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aada u mashquul badan xilligii qaraxa uu dhacayana dadka ay kasoo rawaxayeen goobaha waxbarasho iyo kuwa shaqo axmed cabdi haadi waxa uu ka mid ahaa dadkii qaraxaasi ka badbaaday bal ha inooga warbixiyo wixii uu arkayey
qaraxyo meel ka dhaan xamraar waa joogay oo dhacdaygu cusmahayn laakiin wuxuu ahaa qarax aan isirin aniga uurku jirteedoo dhan bannaanka u soo saaray macnaa aniga dhannaa waxaan galay maaragtay jawi aan caadi ahayn oo macnaa imbaktiga ama culayska u lahaa qaraxu saas markay dhacday isla markuu qaraxu dhacay dad badanaa meesha fadhiyey nin ka mid aha dadka meesha fadhiyo somo la ohan jiray oo taagnaa oo kabriyeeri ahaa oo nin oday ah a wuxuu bilaabay qaylo saaxiiba inta wejigaa wejigaa waxaa kaga dhacay waxweynaa wejiga kaga dhacay waana dhacay hallee caawiyo hallee caawiyo dhinaca kale gadaal dadaa agtayda dadaa yaalla ayagana oo dhaawacyo waaweyn ay soo gaareen ninaan arkay halka ka soo gurgurnay intaas markay dhacday hallee caawiyo hallee caawiyo hallee caawiyo ayaa meesho dhan ciid iyo mugdi baa isqabsaday markaa ma dareemin dhaawacan ii soo gaaray waa baxnay aniga iyo keli ah waxaa nasiib u yaalla inaan meesha ka oradno yar cabdikariin la yidhaahdo oo hotel kaashiyeerka ahaa oo meesha qaybta oo cunada kaashiyeerka ahaa waa oranay markaa oranay cabdiqani oo masuush ka soo baxay oo meesha taagan wixii nin intaa u carraa intaa u carraa intaa u carraa marka waxaan namari hor meeshaan ka soo baxna luuqiyaan ku laabanay cabdiqani inuu lug ka jaban yahay oo lugtiisu ay ay baralaas tahay lugta dhan ay kala go-an tahay ma arkaynin anina lugteeda dhaawac kahay ma arkaynin meel luuqaan ku cararay dowladda soomaaliya ee uu hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo shacabka soomaaliyeed oo aan u kala harin ayaa hiil iyo hooba waxay la garab istaageen dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tegay goob gurmad lagu sameynayay oo lagu baadigoobayay dad badan oo xilligaasi la la-a qaar ka mid dadkii goobtaasi ku sugnaa gaar ahaan kuwii ka shaqaynayay goobtaasi loogu adeegayay bulshada soomaaliyeed ayaa madaxweynaha ugu warbixiyey howsha ay hayeen
waxaan isku qaybinay afar qaybood afartaas qaybood oo kale ah qolo it ah oo u xilsaaran soo aruurinta xogta iyo dhaatada dadku dadka eheladooda weysan iyo dadka aan weli warbixino ka helin inay dhinteen dadkoodii inay nool yihiin sidoo kale warbixinada in social mediaha la geliyo oo lasoo bandhigo sawiradii dadka lala'san yahay nabad dadka nolosha lagu waayay iyo dadka aan weli geeridooda lagu hayninba qaar ka mida dowladaha caalamka ayaa diyaarado u soo diray dowladda soomaaliya turkiga waxaa loo qaaday qaar ka mid ah dhaawacyo aada u cuslaa oo dalka wax looga qaban waayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed ayaa wariyaasha xilligaas ugu warbixiyey dad badan oo bukaano ah oo loo qaadaya dalka dibaddiisa
maanta waxaa indhihiinna ku arkaysaan gurmadka dowladda federaalka soomaaliya ay samaysay madaxweynuhu hormuudka u yahay ra-iisul wasaaraha dhammaan xukuumadda federaalka soomaaliya musiibadii qaran ee nagu dhacday daraato afaryo-tobankii bisha oo ahayd fal duulaan ku ah nabadgelyada caam ahaan fal duulaan ku ah oo jiritaankeenna oo ay maleegayaan cadowga nabaddiidka ah oo ay tahay inaynu meel uga soo wada jeedsanno waxay noo soo gurmaday dowladda turkiga aynu walaalaha nahay aanu saaxiibka nahay waxaanu uga mahad celinaynaa madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan iyo shacbweynaha turkiga iyo dowladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen maanta waxaa la qaadayaa afartankii qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa oo qof walbana qof ahalkiisu ehelkiisa uu raacayo tiiraanyada qaraxaasi ayaa weli taagan caruur badan ayaa halkaasi ku agoontoobay magacii waa faadna cabdi aabaheyna cabdi sanafo haytaa maalin oo sibtisi waxaa nagu dambeysi oo laba saac qarax sooboobtuuta nolosheena saameyn xaasas badana raggoodii ayay ku waayeen xamaal meesha oo jooga meeshaa gaargacan u yaalay gaargacan uu ka xamaalanaya waa marna waa soo helaya marna waa noo keenaya mar waa soo helaya mar waa soo waanaya warkaa wuxuu ilaahay usoo dhiib oo noo keeni jiray anina meelahayaan iska xamaalan jiro iskaalmaysan jira ani asi asigii markaan waayo waaba nii jabayba waa iska fiicanta waayo maalinta iska baxaa dharaan iska soo dhaqaa wixii markaas siitay saddex doolar ahaado laba doolar wixii markaas leesoo siiyo aa ilmahay aan u bibiyeystaan dibkaan ugu shubtaa maalintaan soo waayen xag alaa laga soo waayey galaaska biyalaxayii joogta ilaahwjo anigoo oo hal bilood oo iga dhintay anigaas yariishkaas hadda ii jooga umulkaa saacadda aa arkaysid waaye noloshaan ku noolnahay ujeedaa ilmahaanaan haystaa wallaahina dhar maanta ayaka ee gashtaan wallaahi inaan u awoodi waayo muslimka ilaahay wax usoo aruuriya maanta ee ilmahayga ay xiranaan waa ujeedaa qaabkood rag badanna xaasaskoodii ayaa kaga geeriyooday shacabka muqdisho ayaa dhigay dibadbax ballaaran oo ay uga soo horjeedaan qaraxaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii muqdisho ee xilligaasi thaabit cabdi maxamed ayaa dhacdadaa sanad kadib waxa uu ka sheekeynayaa siday u dhacday iyo waxa uu indhihiisa ku arkay iyo saameyntii xooggan ee qaraxaasi ka dhalatay dareenkaygu ma ahayn dareen marka aan qiyaasi karo oo mashaqada meeshaas ka dhacday aan wuxuu ahaa xusuuq wuxuu ahaa gumaad wuxuu ahaa wax aan loo kala aan aan loo kala saarin ummadda soomaaliyeed oo guri walba taabtay dal iyo dibadba indhahaygu waxay qabteen baaba iyo burbur oo naf iyo maal ah waxay qabteen dad badan oo dhaawac ah dad badan oo dhintay iyo sidaas oo kale anigu shakhsiyan waxay ii ahayd xanuun gaar ayay igu haysay sababtoo ah waxaan meesha oo nabadi ka jirto oo zaxmadda yacni traafikada gawaarida meesha joogay iyo ganacsiga meesha ka socday iyo bulshada isu gooshaysa meeshaas ayaan waxaan maray toban daqiiqo ka hor haddana qadar gaaban inaan soo noqdo oo aan arko meeshii oo wada baaba'day oo maskaxdeeda waxaan qiyaasi karin ka dhacay runtii waxay ahayd dareen aada u xanuun badan ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ka dhacay magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban ee afar iyo tobankii oktoobar xasan maxamed samater cawke shabakadda caalamiga ee puntland bost muqdisho